qur-aanka tixiisa iyo maaragtay isku xiggiisa si u nadmisan yahay hadduu uga hadlo wadaalika tusaaleka yaa yaxyaa yaxya ukhud alkitaaba ayuu ku yidhi nin yaxya la odhanayey oo wa qasada uu qasday iclaamahu inuu markaa dee wax ogeysiiyo faqad oo keli ah oo mase adlaqa waa iska idlaaqa oo isagiibu iskala hadlay oo markaa isagoo aan u jeedin oo keliya qasadku uu iclaan oo keliya aan ahayn buu markaa saa yeelay iska idlaaqay oo iskaga dhawaaqay baataalaat waa buraysaa salaaddii waa dicid buu la hadlay qofkii oo amase tilaawatan qasada wuxuu u qasday tilaawatan yaxyana meesha waa iska marayey yaa dee aayaddu akhriyey yaa yaxya khud kitaaba quwa oo amase tilaawatanna waa u qastay iyo waa iclaaman ogeysiinna meesha waa ugu jirtaa qur-aankiisna waa iskaga tukanayay halkaa waxoogaa isna inu ka fahansiiyo kitaaban meesha markaa kitaab dhulka yaalli meesha inu ka qaadana waa yar rabaa falaa ay falaa tabtul labadaas suureed dambe buri mayso marka arrintu waxay uun ka ratibmaysaa meesha haddii uun hadal khaliya u meesha u jeedo ninkani hadal ille hadal waa la diiday inaad la hadashe haddii cid la hadal ay marka arrintu ku wajahan tahay dee hadal lama ogolayn laakiin haddii aad qur-aan akhris iyo wax kale baa kugu ladhnaad in quraan akhris arrintu ay tahay ama qur-aan uun uga jeedo khali ah ama wax kale hadduu doon ha ku hoos socdo oo qur-aankiina ha akhristo haku suwarka jahriga ha ku akhriyo taana hagu dhex jirto marka waxaa la hallibaya dee markaa mar haddii qur'aan u akhriyay wixii kale dhib male ama ha fahmayo ma fahmayo waaye wuxuu yidhi walow takallama hadduu hadla binadmi alqur'aani qur'aanka maaragtay si uu dhigan yahay hadduu uga hadlo wadaalika tusaaleka yaa yaxyaa khud alkitaaba iyo wa qasada iclaamahu uu qasdo ogeysiintii faqad aw amase adlaqa uu iska idlaaqa batala aw amase qasada wuxuu qastay tilaawatan buu qastay akhri faqad aw tilaawatan iyo waa iclaaman falaa بالله التوفيق الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وتبطل بوصول عين وإن قلت إلى جوف عمدا وكذا سهوا أو جهلا بالتحريم إن كثرت عرفا لا إن قلت ولو عنقد الشراء وحيابه salaadda fasahaadinayey wuxuu leeyahay musanifku raximahu allahu tacaalaa wa tabtulu way burtaa salaadu biwusuuli caynin shay cayn cayn ah gaadhitaankeed ayay ku burtaa wain qallad haba yaraatay ilaa jawfi calooshiisa ay gaadho camdan waaqicatan xaalay tahay mid dhacday camdan yacni ukas mid u dhacday ay tahay oo markaa qofkaasi uu shaygaasi ukasa uu cunay marka uu qofkii haddii uu calooshiisa gaadhsiiyo shay cayn ah waxaase haba yaraadeen oo joofkiisa ay gaadho waxay noqonaysaa in salaadaasi markaa ay burto waayo dee waxa weeyaan akligii akli bay noqonaysaa alaklu washurb cabbitaan iyo cunitaan waa ijmaac inuu qofku hadduu wax cuno ama wax cabbo salaadda gudaheeda inay burayso waa laisku ijmacsanya sia ibnulmundir uu leeyay ajmaca ahlucilm calaa ana man akala aw shariba fii salaati alfardi caamidan ana calayhi alcaada waxay ku ijmacsan yihiin qofkii cuna oo cabba salaadda gudaheeda faradka sunnuhuna waa kula mid waayo wixii faradku ku buro sunnuhuna waa ku buraa marka inuu soo celiya waxay noqonaysaa yaa laga doonaya ila salaaddii waa burtay aduu haddii marka hore wax cunay oo ilkihiisa wax ku harhadheen oo salaadda gudaheeda wax ilkaha ku hadhay markaa uu liqo iyadu waxba salaaddii burin mayso wakadaa sahwan aw jahlan biاtaxriimi in kahurat curfan laa in qallat buuri wakadaa waxaa kuula mida oo iyana salaaddii ay ku buraysa haddii markaa joofkii ay gaadho sahwan sahwi ay ku gaadho iyo maaragtay hilow iyo hilmaan aw amase jahlan jahli ay ku gaadho jahliga bitaxriimi xaaraan uu ka jaahil yahay oo shaygu colaasha geeyey uu xaaraannimadiisa ka jaahil yahay wuxuuse u shardi buu udhigo wuxuu leeyay inkahurat waa inkahurat hadday badan tahay cayntaasi curfan min jihati curfi ay badan tahay laa maya inqalad hadday yar tahay yacni wuxuu ku leeyahy halka kan sheekhu waxaa kale oo taa kuula mid ah oo iyana salaaddii burinaysa haddii wax uu joofkiisa gaadhsiiyo oo shaygii calooshiisa u galo sahwi ahaan isagoo sahwiyo macnaha naasi ah amase jaahilba ka ah waxaan in caloosha lagu ridaa inay xaaraan tahay ina jaahil ka ah waase goorma waa marka caynta meesha gashay shaygaa meesha caloosha gaadhay uu yahay wax fara badan uu yahay waxaana loo celinayaa badnaansho xagga curfiga laakiin wuxuu u jeedaa haddii waxay iska yar yihiin waxaa weeye wax dhibaataa ma laha masalada xagga sahwiga hadal bay leedahay waayo qofku wuxuu ilmaansan yahay hadduu isticmaalo dee nas xadiida ayaa rasuulku wuxuu leeyahay rufica ummati can alkhata waalnisyaan wama stukrihu calayh wama sacufiya liummati can alkhata waalnisyaan alfaad way kala duwan tahay marka ummaddayda wixii khata ah ama nisyaan ah waa laga kor yeelo mu'aakhado ma laha oo dee mar haddii qofkii uu ilow ahaan waxa kan afka u geliyay dee soontiiba waad ogeydo haddii uu qofku cuno isagoo hilmaansan dee soontii ka jabi mayso qofkii salaadda isagoo ku jira haddii wuxuun ku tagaan si uun ugu tagaan isagoo iska hilmaansanna waxay leeyihiin iyana wax hadda faariq ah oo arrintaa kala kala duwaya dee daliilkeeda lama hayo isagu markaa wuxuu leeyahay haddii ay iska farabadato dee way noqon kartaa wax iska iska dee nin iska qadaynayo oo maantana iska cunaya dee salaad kuma jiro taas iyadu waxaa weeye way ka laga hadli doonaa afcaashay soo gelaysa oo ficil markaa hay-adii salaadda ka baxsan hadduu qof iska gudagalo dee taasi markaa salaad la odhan maayo waaya wuxuu yidhi wakadaa waxaa kuula mid a oo salaaddii ku buraysa haddii cayntii marka calooshay gashay ay u taallaaye sahwan sahwi ahaan iyo ilow aw amase jahlan yacni jaahilnimo bitaxriima xaaraannimo u ka jaahil yahay waase goorma waa in ka surad hadday badato cayntaasi curfan min jihati curfi ay badato laamada oo ku buri mayso inqalad hadday yar tahay hadday yaraato ku buri mayso oo wax yarun haddii meeshay caloosha ku dhacdo marka waa saalan tahay sahwi ahaan iyo jahli ahaan oo inkasurad taasi waxay u taallaa sahwan iyo jahlan wa tabtulu biziyaadati ruknin ficliyin ka rukuucin camdan laa sahwan wa tabtulu way burtaa salaaddii biziyaadati ruknin rukni ziyaadintii ayay ku burtaa ruknigaasoo ficiliyin ficli ah wadaalika tusaaluhu waxaa weeye ka rukuucin rukuuc oo kaleba weeye camdan ay waaqicatan xaalay tahay ziyaadadaasi mid dhacday camdan cabdihaan mid ulcad ay tahay laa sahwan sahwi iyo hilmaan toos hilmaan samada oo ku buri mayso laa biqowliyin laa biziyaadati ruknin qowliyin rukni qowliya ziyaadadii isaga salaadda ku buri mayso camdan ay caamidan xaalu yahay markaa midu kasayo oo yacni maxaan ku dhahay ziyaadadaa qowliga camdiba ula yimi wadaalika tusaalaha ziyaadada qowliga waxa weeye ka takraari alfaatixati faatixadii oo la soo celceliyaba weeye aw amase atashahudi atixiyaadkii oo la soo celiyo aw amase qiraa'atihimaa atixiyaadkii iyo tashahudkii atixiyaadkii iyo faatixadii oo la akhriyo celcelintooda fii hayri maxalliha maxallihimaa meeshii ay lahaayeen meel aan ahayn lagu akhriyo oo faatixadiiba rukuucda ku soo celiyo akhriyey rukuucu ku akhriyey ama tashahudkii markuu dhammeey salliga dabadiisaba haddoona iska bilowday marka waxa weeyaan intaas ku burimaysa wataadan baliya ziyaado rukni haddii la ziyaadiyo oo ruknigaasi uu rukni ficliya yahay ficli waa sida rukuucda tusaalaha kuu siiyey ninkii waaba iska kasbaabuu isaga rukuucay meel aan rukuuca lahayn yaa u iska ziyaadsaday dee waa nin dheeldheelaya ninkaas nin salaad tukanaya maaha maxay noqonaysaa markaa taas waa burti salaaddaas rukni ama ictidaal ama sujuud ficil noocaasoo kaleo rukni ah ayuu lemiyo oo ziyaadiyey mar hadday camdi tahay taasi waa burtay laakiin sahwi hadduu siyaadiyey bal ka warran iyada rukuucuu ziyaadiyey ama afartii ragcadood markuu dhammeeyey uu ragcad kale iska tukaday oo mid shanaada laakiin arrintaasi waa hilmaan iyo ilow taas iyadu wax dhibaataa ma laha lixadiidi ibn mascuud baa u daliila fii saxiix muslim ku sugan ina ana nabiya sala allahu aleyh wasalam salla duhra khamsan faqiila lahu aziida fi salaat salaaddii duhur buu shan tukaday markaasaa waxaa la yidhi rasuulkii allow miyaa salaaddii la ziyaadiyey faqaala wamaa daaka muxuu arrinkaasi yahay qaaluu sallayta khamsan fasajada sajdatayni bacdamaa sallam wuu sujuuday laba sajdadood buu la yimi markuu salaama naqsaday markaa taasi wixii halmaan ah ziyaadadii markaa rukni ficliya la ziyaadiyaa halmaanka xaggiisa wax dhibaataa ma leeyihi lowga laakiin haddii uu uu qawli yahay qawliga waxaa loo jeedaa maalan dee faatixadii o kale waa rukni qawli ah faatixadeedu ku celceliyo hadduu doon hau kastabe faatixadeedu si allale markaa ku cesho u hagaajiso oo maarata saasoo kale wax dhibaataa male ama tixiyaadka hadduu ku celceliyo ama celcelinta waxay soo noqoteen booskii meelaan ahayn baabay ku soo dhacday iska timaada marka taas iyadu waxaa weeyaan waxba burin maysa buu leeyahy wa tabtulu way burtaa biziyaadati ruknin ruknin ziyaadantii bay ku burtaa salaaddii ruknigaas oo ficiliyin ficil loo nisbeeyo oo ficil wax la sameeyey ah wadaalika rukuucinba weeye rukuuc camdan waaqicatan xaalay dhacday ziyaadadaasi maaragtay camdan camdi ahaan u dhacday laa sahwan hilmaan samada oo hadday hilmaan u dhacdo iyadu ku buri mayso salaaddii laa biqowliyin camdan laa biziyaadati ruknin qowliyin rukni qowliya ziyaadadiise salaaddu ku buri mayso camdan ee caamidan xaaluya markaa mid u kasaya wadaalika tusaaluhu waxa weeye ka takraari alfaatixati faatixadii oo uu soo celceliyo aw amase atashahudi atixiyaadkii uu soo celceliyo aw qiraa'atihimaa ama labada akhrintooda faatixadii iyo tashahudkii oo fii hayri maxallihimaa booskoodii meel aan ahayn uu markaa ku akhriyo wa tabtulu biziyaadati ficlin wa tabtulu way burtaa salaaddii biziyaadati ficlin ficil ziyaadintii bay ku burtaa walow sahwan walow kaana alficilu ficilkaasi haba ahaada la ziyaadiyey sahwan hilmaanba ha ahaadee min hayri jinsi salaati salaadda jinsigeeda hayrkii xaaluu yahay ficilkaasi waase goorma in kahura yacnii hadduu bato curfi ahaan mutawaaliyan xaaluu yahay ficilkaasina mid isku xigxiga wadaalika ka halaadi khatawaatin waaba saddex tallaabo oo kale aw amase darabaatin garaacyo uu wax gargaraacay mutawaaliyaatin isxigxiga laa maya in qalla hadduu yar yahay ficilku isagu salaaddii burin maayo wadaalika tusaale waxa weeye ka khadwatayn laba tallaabo oo kale aw amase agtara in ka badan watafaraqa walaakinahu qad tafaraqa yacnii ay kala kaxkaxeeya oo marka ay kala tagtagsan yihiin bixaysu meel oo tafaruqii uu macnaynayaa bixaysu meel oo yucaddu athaani ficilka labaad lagu tirinayo munqatican mid ka go'ay can ilawali can alficli alawali halkana ficillada maaragtay uu qofku samaynayo afcaasha xarakaadka ee dhaqdhaqaaqa iyo talla waxyaabahaasu markaa rabaa inuu ka hadlo maxaa salaaddii burinaya marka wuxuu leeyahay haddii qofkii ficil ziyaada ah uu sameeyo waa dhaqdhaqaaq iyo fal uun maaragtay salaadda gudaheeda arrintaas hadday doonto sahwiba ha u dhacdee oo aan jinsigii salaadda ahayn waxa weeyaan hadduu fara badan yahay iskuna xidhsan yahay waa burinayaa buuri sheekhu halkaa waxaa ka hadlay camraani sheekha la yidhaahdo oo kitaabuulbayaan kitaabka la yidhaahdo oo madhab shaaficiya kutubteeda ka mid ah wuxuu sharxinayaa muhadabka ayuu sharxinayaa weliba imaam nawowi oo isagu majmuuca muhadabka ku sharxiyey camraanigan baaba ka horreeyey ka horreeyey marka wuxuu leeyahay si aad u fiican buu masalada u taxliiliyado camalku waa laba nooc buu yidhi qofku falka uu samaynayo an yakuuna min jinsi afcaaliha salaadda wax kula mid ah yacani jinsigooda wax la mid ah oo jinsigoodao kale ah inuu markaa sameeyo maalan maxaa ka mid a waa rukuuc waa sujuud fii hayri mawdicihi sujuud buu kala yihi meesheedii meelaan ahayn rukuucuu la yihi meesheedii meelaan ahayn hadduu arrintaa camdi ula yimaado isagoo weliba caaliman bitaxriimihi caamidan isagoo u kasaya xaaraannimadiisa og batalat salaaddii waa burtay buuri li'annahu mutalaacibun waa nin iska dheerdheelayad ninka iska rukuuca ziyaada iska wata iyo sujuuda iyo waa nin dheerdheel ku jiray ciyaar hadduu sase yahay naasi uu ilowsan yahay ile halkan wuxuu ihi walow sahwan min hayri jinsin buu yidhi moogtahay salaa bal min hayri jinsiga bal waynu soo noqon doonaaye isna uu sheegi doonaa haddii uu halkaa yahay naasi waa tii markaa ahayd iyadu jinsi afcaaliha baa loo jeedaaye lam tabtul salaatu salaadiisu buri mayso haddii ilow ay tahay hadduu sameeye buu yidhi wain kaana facala jaahilan lam tabtul salaatu hadana hadduu jahl u sameeyana ficilkaasi burin maayo salaaddii maxaa yeele waa liannu macduuru ninkaasi waa macduur buu leeyahay waa nin macduur ah oo salaaddiisu kii naasigaa bay kuula xukun tahay markuu isna jaahil ka yahay taas waa marka ay maxay tahay waa markuu falkaasi yahay maxay salaadda jinsigeedu uu yahay haddii uu hayra jinsiha uu yahay waa halka matniga hadda inoogu taalle haddii ficilkaasi uu qaliil yahay oo muxuu ku tusaale bixiyey mithlu dafcu اlmaari wa fatxu اlbaabi wa khalcu الnacli wa islaaxu الridaa'i aw اlishaarati iyo wamaa ashbaha dalika lam tabtul saadi buri mayso haddii ficilkaasu yar yahay kii soconaya ka hor socdau iska celiyo gacanta saa wihi warga joog albaabkii hortisaa buu furay kabii buu iska bixiyey kabuu ku tukanayay buu iska bixiyey islaaxu ridaa go'ii buu maxaan ku dhahay dib guri hagaajitad oo korka saaraaba xagga u rogrogay ama u iska dhigay ama si uun maaragtay sameeyey ishaara iyo tilmaan salaadda gudaheeda ayuu bixiyey wixii kula mida arrimahaasoo dhammi salaaddu ku burmaysa buuri isagu yaraantii marka kuwaas ku dabdiyey waxaana ugu dabdinayaa dee waa axaadiidta rasuulka ku salaysan arrintaa axaadiidta ku salaysan marka maalan wuxuu yihi rasuulku amara almusallii bidafci almaari bayna yaday ninkii tukanaya rasuulku wuxuu amray in cidda hor socotee soo marta uun iska difaaco fii saxiix muslim xadiidka ku sugan iyo sunantaba wa khalacana calayhi labadiisa kaboodna rasuulku waa bixiyey oo salaadda gudaheeda iyo kujirin kastoo halkaa iyagu leeyihiin waa labadii khudway ka qaateenoo cagna midbuu ka saaray cagna midbuu ka baxshay khudwataynka halkaasi ka yarmoogta waynayaan n khudwatayn me xarakaad baa meesha ka jira oo dhaqdhaqaaq ma jire waxaweye dee waa ka kabii bixiyey oo intuu gacanta qaaday kab la baxay maaragtay tii kana waa baxshay waa hawl shaqo weyn weeyaan wa xamala ibnata ibnatihi gabadhiisu gabadhay dhashayna wuu xambaaray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wa hiya umaamatu bintu abilcaas gabadhu awowga u ahaana wuu qaadayey markuu koru kacana wuu qaadayey markuu sujuudayna waa dhigayey rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa sallama calayhi alansaaru wa huwa yusallii faradda calayhim bilishaara oo xadiidka abu daawuud uu wariyada oo maxaanku dhahdaa xadiid saxiixa ah nimankii ansaar ahaa ayaa salaamay markay salaameenna rasuulku ishaaro uu faraha ku ishaarayo ayuu salaantoodii ku radiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka inahaasoo dhan buu sheegay u leeyahy saas u kala saaray markaa ficilka markuu jinsi salaa yahay iyo markuu hayr yahay shawkaanioo kale markuu taxdiidinaya ficilka badan ilaa hadii goor hadalku wuxuu ka taagan yahay ficilka badan salaadda inuu jebinayo hadal ma leh ficil badan oo marka aan salaadda danteedana ahayn ee maxaanku dhaha inuu salaadda burinayo iyo isagu hadal ma leh laakiin waxa weeyaan taxdiidkiisu muxuu noqonayaa inta badan axaadiidta baa laga dheeganayaa marka laga hadlaya taxdiidka ficilka badan shawkaani oo kale sharaxa duur albahiya wuxuu leeyahay wadalika muqayadun bian yakhruja bihi almusallii can hay'ati asalaa qofkii inuu ka baxo oo ficilkaa sababtiisa kaga baxo muuqaalkii salaadu lahayd oo kale weeye kaman yashtaqilu maalan bikhiyaatatin aw najaaratin aw mashyin kaiirin mid marya iska toltolanaya oo salaaddiistu bilaabay oo marya tolaashu bilaabay yaa ama najaaradii iyo inuu markaa qorigii qorya jeexjeexo ama waa iska socdo oo socod buu bilaabay wixii noocaasoo kale hay-atu salaa uu ka baxay qofkaas qof tukanaya aanu ahayn ficilkaas salaaddi waa burinaya laakiin wixii kale ee maalan dee ile rasuulku xitaa hala dila aswadaynka buuri salaadda gudaheeda oo maxaanku dhahay qof buu qaaday kor u qaaday waxaasoo dhan waxa weeyaan dee ficil badan ficil ficil waa yahay laakiin waa ficil salaadda gudaheeda ku bannaan oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu sameeyey marka halkaa in la yidhaha alaada khadawaad baa burinaya deli bay u baahanta saddex tallaaba marka qaarkood safkaa hore haddii uu adoo safkaa ku jiro hortaada u maaragtay bannaan yahay waad ku tallaabsanaysa marka qaarkood haddii adoo masbuuqa oo maxaanku dhahdaa salaaddii lagaala hormaray yacni maxaanku dhahdaa dee aad hortaada ka baqday in dad kaa yimaadaan oo kaabadina kaa horrayso tallaabo kastaa qaat hore ugu soco waa ku bannaan tahay waa ku bannaan tahay marka kaabadda ile marka hore waxaad ahayd xaalad caada ku jirtay oo imaamka markaad maarata ku xidhanayso sutra ku ahaa sutrada imaamkaa sutra ku ahayd laakiin markan dambe ee lagaa horkacay intii lagu hormari lahaa inaad kaabadda ku tatallaabsato intay doontaba ha qaadatee waxa weeyaan way iska bannaan tahay waa maslaxaddii salaaday ku imanaysa waayo markaa wuxuu yidhi sheekhu walow wa tabtulu biziyaadati ficlin bay ku buraysaa salaaddii ficil ziyaadintii walow sahwan yacni walow kaana alficlu lmasiidi sahwanba ha ahaado ficilkaa la ziyaadiyo waayahay min hayri jinsi salaati salaadda jinsigeeda kayrkii xaalu yahay ficilkaasi in kasura waase goorma in kasura hadduu bato weeye curfi ahaan mutawaaliyan xaaluu yahay markaa ficilkaasina mid isku xigxigoo xidhiidhsan yacni wadaalika tusaale waxa weye ka halaadi khatawaatin saddex tallaabo oo xidhiidhsan oo kaleba weeye waxa salaaddu ay ku buraysaa aw amase darabaatin garaacyo mutawaaliyaatin isku xigoo saddexa mutawaaliyaatin isku xigiga ayuu markaa yidhi waa saddex darbadood markaa mutawaaliyaata laa maya in qalla hadduu ka yaraado ficilkii intaa hadduu ka yaraado mada wadaalika tusaaluhu waxa weeyaan ka khadwatayn laba tallaabo oo kale weeye oo amase agtara wax ka badan oo watafaraqa walaakinahu qad tafaraqa kala tagtagsan oo tafaruqaasi waa sidee baxaysu meel oo yucaddu thaani ka labaad lagu tirinayo munqatican mid ka go'ay can ilawali can ilficil awal ficilkii hore oo markaa waxa weeyaan ruknigaas waa inaanay wix israacraacin gudihiise ee markaa hadhowto salaadda gudaheeda dhowr xarakaba ha la sameeye laakiin mid kale rukunkan wuxuu sameeyey hal ficil rukunka saddex labaadna hal ficil saasoo kale wax dhibaataa male buu le wax kala tagtagsan fa infaxusha ka wahbatin batalat fa infaxusha haddii uu fool xumaado oo ficilkii yaraa uu xumaado wadaalika ka wahbatin booddo oo kaleba weeyaane batalat way burtay iska boodaana booddu cirkaa u maray hal booddu marka waxa weeyaan ficilku haba yaraada hal boodda ha noqotee laakiin waxa weeyaan waa ficil xun oo dee maaragtay aan wanaagsanayn laakiin tusaale ka soo qaado hadduu isagoo iskaba tukanaya bahal abeesa ama mashoosta ka soo galo uu ka dulboodo markaa salaaddii maxay noqonaysaa yaa ninka lafihiisa buu yaabaya marka hala dilaaba la yidhi walaa taduruhu xarakaatun khafiifatun ka xakin biasaabicihi wa idaarati subxatin wuxuu yidhi walaa taduruhu qofkii musalliga ee tukanaya dhibi mayso yacni salaaddiisi xarakaatun xarakaad dhibi maayaan xarakaadkaasoo khafiifatun khafiifo oo fudud wadaalika ka xakin biasaabicihi xoqitaan farihiisa uu wax ku xoqo oo kaleba weeye wa idaarati subxatin tusbaxu markaa rogo oo kaleba weeyaan kuwaas iyagu wax dhibaata keeni maayaan buu leeyahay waxa dhibaataa keeni maayaan macnaha waa xarakaad khafiif ah waa dhaqdhaqaaq khafiif ah wuu xoqxoqday tusbixii buu rogay tusbaxu asalkiisu isagu waba iska bidco isa raajix ah oo yani tusbax in la iska rogrogaa meesha maba taalba inkastoo ibn cuthaymiin kitaabkiisa liqaa ulmaftuux uu ku keenayo in khilaaf ku jiro oo dadka aimada qaarkood leeyiin hadduu guriga iska dhigto oo iskaga tirtirsado wax dhibaataa male laakiin haddana waxa wey dee rasuulkii salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kama sugnaanin tusbax ku wardi kama sugnaanin faraha ayuu amray marka in lagu tasbiixsado faraha innagu marka hadiga in la raaco unba asal ah markaa tusbax in la wato oo hadda wuxuuba noqday calaamaad qofku inuu halkaa qoorta gashado oo wadaadnimo iyo warac inuu yahay waxbu iska muujinaya marka waxaa weeyaan hadiga rasuulka marka afdal ah in la raaco silsilatul axaadiisa daciifana mar uu hadda waan bejkii baan xusaniy ku ahaaye uu ka hadlay sheekhu albaani meel uu ka hadlay baa jira uu leeyahay waa bidco si fiican uga tawdiicinaya bal insha allah markaa haddaynu xusanna sheegi doono waayo marka wuxuu leeyahay xarakaadka yarare khafiifada ahy sida xoqitaan maalan aad wax xooqda jirka iyo tusbax rogiddii iyo arrimahaasoo kale waxba burin maayeen buhi walaa taduruhu musalligii dhihi mayso xarakaatun xarakaad dhihi maayaan xarakaadkaasoo khafiifatun fudud wadaalika ka xakin xoqitaan weeye biasaabici fariisa uu ku xoqo iyo waidaarati subxatin tusbax rogiddii walaa sukuutun طawiilun waishaaratun mufhimatun min akhrasa walaa sukuutun yacni walaa yaduru dhihi maayo baa meesha u taalla sukuutun aamusnaan kaasoo tawiilun dheerina isaguna wax dhibi maayo iyo waishaaratun ishaaro mufhimatun wax fahamsiisa oo min akhrasa mid aflaawo isagoaan hadlayn oo kii dhagoolkaadoo kale aan hadlaynin ee far uu farfiiq uu tilmaamay wax lagu fahmaayo taasina waxba dhihi maysa buleeyahy wa tukrahu wa huwa yudaaficu alakbatayni wa bixadrati طacaamin aw sharaabin yatuuqu ilayh halkan arrimihii markuu ka soo hadlay waxyaabihii mubtilaadka iyo mufsidaadka ahaa waxyaabihiina karaahada ahaa ile baabku wuxuu yilay baabu maa yufsidu salaata wamaa yukrahu fiiha wamaa yajib bayhi maa yufsid buu ka soo baxay maa yukrahu buu ka hadlaya wa tukrahu waa la kahdaa salaada wahwa walxaal huwa isaguna yudaaficu alakbatayni labadii xunxumaa isagoo riixaya salaaddii waa la karaahiyaystaa wa bixadrati طacaamin طacaam imaatinkii oo meel cunno la keenayna iyana waxa weeye salaaddii waa karaaho aw mase sharaabin sharaab iyo cunno keenitaan la keenay kuwaasoo yatuuqu yacni uu rabo u baahan yahay ilayhi madkuurkaa la soo sheegay uu markaa shakhsiga u baahan yahay oo macnaa yatuuqa iyo ishtaaqu markaa dee jeceliyo rabo oo u baahan yahay waxyaabaha olka hadlaya waxa weeyaan waxyaabaha karaahiya karaahada oo ku tirinayo waxaa ka mid a maalan qofkii isaga oo akhbasaanka waa saxaaradii kaadidiiye iyagoo markaa isagu iska riixayo de markaa culayskaas u hayo ee inuu salaaddii tukadaa waa karaaho xadiidkii caa'isha ayaa u degay radia allahu canha qaalat samictu rasuula allahi sala allahu caley wasalam yaquulu laa salaata bixadrati aطacaami walaa huwa yudaaficuhu alakhbahaan salaadi ma jirto meesha cunnada la keeno cunnadii ay taallo iyo labadii xunxumaayoo riixaya waxaa weeyaan salaadi ma jirto fii saxiix muslim raqamka shan boqol iyo lixdan buu ku soo saaray waayo meesha dee waxaa jiraysa oo karaaha is u tahay inaan markaa salaadi ma jirtababa laleeyahay macnaha waxa weeyaan qofkii qalbigiisii baa mashquul oo cunnadiibuu mashquul ku yahay amase maxaan ku dhaha dee cunnada marka laga soo gudba tan kale maxaan ku dhaha dee hadda ta horraysa labadaba dee way isla socdaane waxaan uu maaragtay haya ee kaayadan iyo waxaan dhibayaa ayaa mashquulinaya qalbigiisa khushuucdii meesha markaa jiri mayso waa mashquul qofkii dagaal buu ku jiraa waxaan hayaa culayskaa qudhowdu hadduu isku celcelinayo dhibaatay keenayaan oo kaayadan waxanba inay dhib ku keenaan qofka ayaa suuragal ah saa darteed baa ibnu cuthaymiin bar la weydiiyey kitaabkiisa sharxulmumtic mujalad koowaad safxadda lix boqol koob iyo konton tabcada markasulfajr litabaaca tabcada la yidhaahdo ayaa waxaa isagaabaa tarxinaya su-aasho mararka qaarkood qofku inuu sheekhu waxaa ka mid inu su'aala isagu keeno wuxuu haddaad ka soo qaadda buu nin baa intuu weysaystay isagoo weyse qababa haddana waxa weeye culays baa hayo oo kaadidii iyo waxbaa riixaya haddii uu xaajadiisa guto oo hawshiisa dhammaystana biyo uu ku weysaystaba heli maayo biyo ku weysta heli maayo muxuu samaynaya maskeen tukanaya dhibka haysta ilaa haddii kale oo uu maxaanku dhahdaa dee uu kortagga aado waxay noqonaysaa inuu tayamumo arrintaa ka warran waxaynu leenahay xaajadeeda gudo iska tayamum mise waxaynu leenahay salli wa anta tudaaficu alakhbatayn yaa marka wuxuu leeyahay wuxuu ku jawaabay mee xaajadeeda gudaynu leenahay xaajadaada gudo markaad xaajadaada gudato waxa weeye iska gogobaysooo salaaddii markaa tuko waayo wuxuu yidhi waxaa lagu jimacsan yahe oo aan khilaaf lahayn salaad tayamum lagu tukadaa inay inaanay karaaho ahayn ee bannaan tahay waa ijmaac oo hadal ma laha laakiin inuu tukado isaga oo culays saaran yahay maxaa meesha yaalla nahyiguuda ku dhacay nahyi ku dhacay halkaas ku taxliiliya masalada qudheedu waa masale khilaafiya oo a'immada qaarkood daahiriyada iyo xataa sheekh islam ibnu taymiya inuu raajix yahay madacaynka oo marka la yidhi laa salaata bixadrati aطacaam walaa huwa yudaaficu lakhbathaan inaanay ansaxaynba ayay a'immada qaarkood qabaan laakiin jumhuur ahlicilm waxay leeyihiin way ansaxaysaa laakiin waxa weeye waa karaaho waa karaaho isagoo markaa waxaan culayskani uu hayo inuu salaaddii ku tukado marka cunnada laga hadlayana halkan dee laba shardi buu u sheegay cunnada labadaas shardi waxay yihiin ka koowaad waxa weeye cunnadii meesha inay taallo horta waa qodob qodobka labaadna waxa weeyaan waa inuu u baahan yahay haddiise cunnadii xoogaa halkaa kijada iyo sanqadhu ay ka baxayso oo keliya maaratay dherigu karayo yaa amase maxaan ku dhahdaa aan baahiba aanay u haynin haba taalle eh way taale laakiin baahiba uma hayso salaaddiisuu tukanaya taasi marka hadal male waxay kaloo ibnu cuthaymiin uu ku darayey shardi saddexaadoo an yakuuna qaadiran calaa tanaawulihi xisan wa sharcan waa inuu awood u leeyahay waxa kan cunnada tan inuu dee cuni isticmaali karo ama xisi ahaan ama sharci ahaan oo xisiga maxaa looga jeedaa haddii dhari karaya laga soo rida raashinkii oo dabcosa u karaya oo hadda intuu salaada tukanayay iyo aanu dee waxba cuni karayn wax karaya dee cuni kari maysa kulayl halkaa lagu soo riday raashinkii laakiin waa kulayl far taabsin kari maysid xisi ahaan dee markaa wax cuni kari maysid sababta yaan ku dhaafina jamcaga iska tukawaya hawshaan taas marka waxa weye xisi ahaan baan de wixii aan u qaadan karayn u cuni karayn ama sharci ahaan baan u cuni karaynoo dee waaba qubay almaqrib fii ramadaan baa maxaa loo keenay halkaa lasoo dhigay raashinka afurtii miyuu taaban karaa waa maya casarkii waa lasoo dhigay salaadada casar iska tuko hawlaaga wado raashinka meesha yaalbadiis ka baxay ila sharci ahaan wax kuwa bannaan maahe marka macnuu waxa weeyaan waynu markaa dee kari karaa waxana inuu wuxuu cuni karo uu yahay oo ama xisan ama sharcan uu cuni karo macnaa meesha maxaa ka baxaya raashinka kulul wuxuu leeyahay waa tukan karaysaa illa raashinka cuni kari maysid dee tana kaa mancin mayso mar haddii sharci ahaanba waxay mamnuuc kaaga yihiin marka halkaas saddex shardi baa ka muuqda waaya wuxuu yidhi marka sheekhu ilaa in khashya halkaad horey la socotaa watukrahu waa la kaadaa buu ihi salaaddii wa huwa walxaalu wa isaguna yudaaficu lakhbatayni labadii xumaa u difaacayo riixayo waa isaga xagga faacilku hadda waa xagga waa shaksiga xadiidku saacagsigu sheegay akhbataanka wax difaacayo riixayo wa bixadrati طacaamin طacaam xuduurkii iyo maxaanku lay joogitaankood waxaa weeye salaaddii waa karaaho aw mase sharaabin sharaab joogitaankii salaaddii waa karaaho yatuuqu ilayhi sharaabkaa iyo maxaanku dhahdaa طacaamkaasoo yatuuqu uu u baahan yahay ilayhi xaggiisa u baahan yahay madkuurkaa la soo sheegay ilaa in khashya khuruuja alwaqti ilaa in khashya inuu ka cabsada mooyaane khuruuja alwaqti waqtiga bixitaankiisa inuu ka cabsada mooyaane oo marka halkaa wuxuu leeyahay hadduu ka cabsado waqtiga bixitaankiisa waxa weeyaan dee markaa karaahadii meesha waa ka baxaysaa waxaa weeyaan waqtiga inuu ilaaliyo rafcu basaarihi ila asamaa wayukrahu waa la kaadaa yacni salaaddii waa loo kaadaa tashbiiku asaabicihi inuu farihiisii yacni isdhex gelgeliyo ayaa la karaahiyaystaa yacni qofkii musalligaa baa loo karaahiyaysanaya wailtifaatu daymoon ligayri xaajatin danla'aanu wax u daymoodaana iyana waa karaaho wa rafcu basarihi araggiisa oo kor u qaado ilaa samaa'i samada xaggeeda kor uu qaadaana musalligii karaahay u tahay wanadaru eegitaan ilaa maa shay uu eego yulhiihi mashquulinayana iyana waa karaaho wa kafu thawbihi maradiisoo uruuriyo ururin mara uu ururiyo maradiisa u ururiyo iyo wa shacarii timihiisa iyo wa wadcuhu timaha dhigitaankiisa taxta cimaamatihi cimaamadiisa hoostiisa uu ku ururiyo ku riixriixo taasina waa karaaho wa masxulkhubaari boodhka uu iska masaxo can jabhatihi wejigiisa uu ka masaxo iyana waa karaaho waatathaawub hamaansi uu salaadda gudaheeda hamaansana iyana waa karaaho fa in halabahu hadduu ka qaalib noqdo oo hamaansigu ka qaalib noqdana wadaca yadahu gacantiisa wuxuu dhigaa calaa fami afkiisa ayuu dhigaa waayo marka halkanna waxyaaba badan buu tiriyey waxaa ka mid a tashbiikul asaabic tashbiikul asaabic macnaha waxaa weeyaan inuu farihii maxaanku dhahdaa isdhex gelgeliyo waxaa kaloo soo gelaya farqacda waxay idhahdaanoo jajabinta maantana bacdabacdadaad ku hayso yaa farqaca amase tashbiik oo isdhexgelgelin oo faraha aad qaarba qaarka ay dhex geliso marka xadiidkeedii bay leedahay oo rasuulku salawatu llahi xadiid abi hurayra uu leeyahay idaa tawada'a axadukum fii beytihi uma ata almasjida kaana fii salaati haddii uu midkiin weysaysto oo gurigiisa kusoo weystay masaajidka u yimaado salaad buu ku jiraayo xataa yarjic ilaa u ka laabanayo falaa yaqul haakada washabaka bayna asaabici markaasuu faraha isdhex geliyey saa ayaanu samayn buu yidhi xaakim baa wariyey waana fii saxiixiiljaamic ayuu ku sugan yahay raqamka afar boqol shan iyo afartan iltifaadka iyo daymada oo dee aanu ka jeesan qibladii qibladii hadduu ka jeestay salaaddii meesha ka baxday daymada uu markaa wax yar daymoodo o isha wax ka egeego iyana waxa weeye waa karaaho can caayishata radia allahu canha qaarad waxay tidhi sa'altu rasuula allahi sala alla alay slam can iltifaat baan weydiiyey daymada fi salaati salaadda gudaheeda qofku wax daydaymood qaar baa saa haday doonaan midig iyo bidix meesha sidii salaadda looga bixi lahaa oo midig loo bixi lahaa salaadda ama ile waa salaamo naqsigii xaggaa bay isaga jeesjeesanaya oo markaa wax daymadooda ay markaa de aad moodaan shaydaanku si fiican uga dafay salaaddiisa fa qaala rasuulku wuxuu yidhi huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaytaanu min salaati alcabdi bukhaari baa weliyey raqamka toddoba boqol labiyo konton waa boobid shaydaanku uu qofkan salaaddiisii boobay markaa jeesjeesigani shaydaankii baa salaaddii ka dafay qofkii taana rasuulku salawaatu ullahi wasalam ale waa nahiyey taas axaadiidkaasa markaa u daliila ee inuu qofku kor eego salaadda gudaheeda ama xaalad ducaa ha haato ama si kaleba ha haato salaadda gudaheeda waxa weeyaan waa manhi layantahiyanna aqwaamun can rafci absaarihim an cinda adducaa fi asalaa ila asamaa'i aw latukhtafanna absaarahum fii saxiix muslim buu ku sugan yahay raqamka afar boqol sagaal iyo labaatan qowm way ka joogi doonaan indhahay kor u taagayaan markay ducaysanayaan salaadda gudaheeda ducada salaada gudaheeda samada ay eegayaan amase waxa weeyaan indhahooda ayaa la dafi doonaa ayaa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh isagana axaadiista ku sugan inaanu inaanu egin qofku wax mashquulinaya wax mashquulinaya sidaa darteed ba waxaa makruuh aan la ogolayn masaajidda in wax lagu tasawuro ama wax lagu qorqoro gudihiisa yaa mamnuuca waayo dadkay mashquulinaysa oo waxaa u daliila xadiida caaisha ana nabiya sala allahu alay slam صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية كنت كده مرة ليد ليد له على مضله markaasuu yidhi tani waxay iga mashquulisay waana loo soo hadiyeeyey tani waxay iga mashquulisay salaadaydii abijahm celiya oo ambijaaniyadiis iga keena bukhaari buu ku sugan yahay xadiidku todoba boqol koob iyo konton weyn raqamkiisu waxaa ka mid oo la diidan yahay oo nahyi ah inuu qofku ururiyo timihiisa aday tima dheeruu leeyahay u ururiyo oo markaa dee dib u celceliyo oo marka uu sujuudaya iyo ila xadiidka baa wuxuu ahaa umira anabiyu sala allahu aleyh wasalam an yasjuda ama umira anabiyu nebiga waxaa la amray an yasjuda calaa sabcati adcaa ama amara anabiyu nebigu wuxuu amray an yasjuda calaa an yusjada calaa sabcati acdaa'in walaa yakufu shacran walaa hawban aljabhati walyadayn walrukbatayn warijlayn waa raqamka bukhaari buu ku sugan yahay boqol iyo sagaal ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay yahay rasuulku wuxuuna amray aanu ka sujuudno toddobadaa xubnood toddobadaa xubnood waa yahay tamana aanaan ururin iyo mara toona oo qofku markuu dee maradiisa caadigaa labisan yahay oo sidii sharcigaa u xidhan yahay oo aanay markaa dee isbaal ahayn hadhowta markuu tukanayo inuu soo ururiyo marihiisa iska soo tafxadxayta iyo halkan gacmaha inuu dib isaga laalaaba iyo dib u laablaabo gacmihiisa yaa amase timihii uu dib u celceliyo welibaa dee wuxuu tilmaamaya inuu cumaamadda hoostiisa ku celiyo oo ille markaa sujuudaysa xubnahaaga oo dhamm inay sujuudaan timuhu ay iska sujuudan iyo qudhowdu wixii sidooda xaalad u ha ahaato markaa timihii dheereen dib u celiso taa cumaamadda hoosta ku xidho timihi yaanay soo dhaadhicin yaa ninkii marka laga hadlayo qofkii ninka ahaa arrintaas arrin bannaan ma aha haweeneedu iyo timaheeduba inay bannaanaadaan ma aha asalba ahaan marka waxa weeyaan xadiidkaas baa taana u daliil ah ee waa in sidaada aad ku daysaa timahaaga iyo dharkaaga waxa weeye iska laalaadeen wax kaa taasna iyana waxa weeyaan xadiidkaas bay leedahay halkan uu yidhi qubaarka wejiga laga masaxo wax dayla uma hayno laakiin waxaa sugan mawdica qofku ku sujuudayo inaanu ku mashquulin oo wixii mashquul ah oo dhanoo maaragtay inaanu ku mashquulin salaada kaga mashquulin oo xadiidkii mucayqiib ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala fi arajuli yusawi turaaba xaysu yasjudu in kunta faacilan fawaaxidatan isna bukhaari baa xadiidka wariyey raqamka kun laba boqol iyo toddoba wuxuu rasuulku leeyahay ninkii ciidda meeshuu ku sujuuday hagaajinayey hagaajinayey waxuu yidhi maaragtay uu u diidayoo haddaad samaynayso hal mar uun hal mar uun saadhe hal maroo keliya ayuu ogolaaday laakiin xagga jabhada waxaa ku yaala in laga tirtiro yani waxaa weeyaan baa karaahaa taasi ay daliil bay u baahan tahay tahaa'ubka iyo hamaansiga ama dee salaad gudaheed ha ahaato masite kaleba ahaatee qofku inuu dee isku celiyo hamaansiga dee waa kii rasuulku laha tahaa'ubu min ashayطaan fa idaa tahaa'aba axadukum falyakdib ma istataaca saddex kun laba boqol sagaal iyo siddeetan buu ku keenay maxaan ku dhahdaa raqamkaas imaam albukhaari marka waxaa weeyaan tahaawubkuna ama salaad gudaheeda ha ahaade ama khaarij ha ahaade waa min ashaytaan oo iska ilaalinaya adoo gacanta inu afka saara iyo baa loo baahan yahay waaye wayukrahu waxaa la kahdaa tashbiiku asaabicihi yacni loo kahdaa qofkii musalligaa faraa inuu isdhex gelgeliyo iyo waliltifaatu daymood ligayri xaajatin baahilaan uu daymoodo waaye iyo wa rafcu basari araggiisa inuu kor yeelo ilaa samay samada xaggeeda inuu eego ayaa karaahaa wanadaru eegis ilaa maa shay uu eego yulhihii mashquulinaya baa karaahaa wa kafu thawbihi maradiisa inuu ururiyo iyo wa shacarii timihiisa uu ururiyo sidooda inuu isaga daayaa la rabaa inuu ururiyo ayaa karaahaa wa wadcuhu timaha dhigidooda taxta cimaamatihi cimaamadiisa hoosteeda inuu ku celceliyo oo waxba yaanay soo foor soo laalaadin uu la yimaadaa karaahaa wa masxulqubaari qubaar iyo boor inuu masaxo aan jabhati ka masaxa ayaa karaahaa watahaa'ubu hamaansi ayaa karaahaa fain halaba hadduu ka qaalib noqdana wadaca yaddow gacantiisa ayuu dhigaa calaa fami afkiisa walmubaaraqatu ku xeeldheeraansho fii khafdi ara'si madax hoosu dhigidiisa fi rukuuci rukuucda hoosu dhigo taas ayaa karaaha oo xoogaa mustamiid iska dhigay si mid khushuucayoo kaleoo si maydiyo taasi sax maaha iyana lama oggola wa wadcu yadihi gacantiisa inuu dhigo calaa khaasiratihi kilkilooyinkiisa halkaa dhexdiisa kilkilada halkaa maaragta inuu saa gacmaa u saaro ayaa iyana karaaha oo xadiid bayle min xadiidi abi hurayra annahu nahaa an yusalliya arajulu mutakhasiran ama mukhtasiran labadaba lagu dabti bukhari ba xadis kusugan yahay raqamka kun laba boqol iyo labaatan waa laga reebay ninku inuu tukado salaada isaga oo mutakhasir ah oo halkaa kilkilooyinka haysto oo isa maaragta dee waa waa hay-adda qofka mutakhabirka ah ahay oo shuraaxda qaarkood waxay leeyihiin yahuudda iyo baa caynkaa samayso oo ama dee waaba istaagga mutakhabir nin kibray istaaggii markaa halkaa labadaa kifood qabsato taa inaad salaad qaabka ku tukan tahay marka iyana waxay noqonaysaa waa shay maxaan ku dhahdaa karaaha ah waalbusaaqu tufitaan qibala wajhihi yacni wejigiisa qaabilkiisa ka horreeya inuu ku tufo iyo wayamiini midigtiisa ayaa karaahaa bale can yasaari yabsuqu wuxuu ku tufayaa qofkii tukanaya can yasaari bidixdiisa ayuu tufayaa candhuufada aw mase fii thawbihi maradiisa ayuu ku tufayaa aw mase taxta qadamiu ku tufaya waaye marka wuxuu leeyahay marka uu candhuufa tufiya uu samaynayo qibala wejhi wayamiini lama ogola dee xadiid baa caynkaas ahaa xadiidka muslim ku sugane ina axadakum idaa qaama yusallii faina allaha tabaaraka wa tacaala qibala wajhihi falaa yabsuqanna qibala wajhi rabbi baa maarata qibala wejhi xaggaa ka jira waxaa weeyaan walaa can yamiinihi oo see macnaha noqonaysa ayaa ka jawaabaya qibala wejhi ilahay baa qibala wejhi ah waana dee ilaahay inuu fi samaa istawa calaa carshi oo samada u ka sarreeyo carshiga u ka sarreeyo ayaa qur-aanku inoo sheegay halkana qibala wejhi baa la yidhi see laysu waafajinaya haya a alla xaggii u jeeda ha yaa a waa saas labadana isdiidi maayaan isdiidi maayaan haa midda kale waxa wey haddaad hortaada u jeedo hortaada dee samadibaaba hortaadaa mogta samada nafteesu hortaada maaha ay halkaa hortaada samadi baa dee jirta allahna waxaa weeye samaduna waxaa weeye carshiguna samadu ka sarreeya marka isma diidayaan wax isdiidaya maaha tacaarud ma laha waayahay laakiin wuxuu leeyahy bidixdiisa iyo marada iyo taxta qadami intaasiba iyagu dee marka way iska bannaayihin wax dhibaata male walbusaaqu baa karaahaa qibala weji uu tufaya wayamiinihi bale yabsuqu can yasaarihi ayuu u tufayaa aw fii thawbihi ama maradiisa gudaheeda ayuu ku tufaya isku maaragtay ku waxaynaya aw mas taxta qadami wabillahi towfiiq subxaanaka allah walisalaati shuruudun wa arkaanun wa abcaadun wa sunanun shalay markaynu tusbaxa ka hadallay maynaan ishaarin meelaha loo raajicayo oo bidcanimadiisa waxaad ka helaysaa silsilat alaxaadiis adaciifa mujalladka koowaad raqamka xadiidka saddex iyo siddeetan dabcatu maktabatu lmacaarif dabcada noocaasa raqamka saddex iyo siddeetan buu sheekhu albaani kaga hadlay xukunka marka xadiidka odhanaya nicma almudakiru asubxa oo mawduuca xadiidkaas ku keenay fataawadana waxoogaa waa yar taabtay mujalladka labayo labaatanaad safxadda boqol toddobiyo siddeetan bakri abu zayd risaalad yar buuba ka alifay oo xukmu subxa ah liqaa'u lmaftuux mujalladka saddexaad safxadda soddonaad oo fataawada la weydiiyey sheekhu ibnu cuthaymiin seekhulis oo ka hadlay bidcanimadiisa waayo wuxuu leeyahy walisalaati salaaddii waxaa u sugnaaday shuruudun shuruud ayaa salaaddii u sugnaatay iyo wa arkaanun arkaan baa u ahaatay iyo wa abcaadun abcaad iyo wa sunanun sunnayaal shuruud maxaa la yihahdaa ashuruud waa jamcu sharطin wa hiya lugatan alcalaama xagga calaamad ayaa shardi la yidhahdaa faqad jaaءa ashraatuhaa isilaaxa fuqahadu markay ka hadlayaan shardiga waxaa la yidhaahdaa waa maa yalzamu min cadami اlcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudu walaa cadamu lidaatihi waa shaygay ka laasimayso waayitaankiisa waayitaan inaan markaa dee la waayo salaadii oo kale aan ansixin haddiisan la helo shardigii wujuud iyo cadamtoona ka dhalan maayo kaasi waxaa la yihahda waa shardi arkaanna waa jamcu ruknin ruknigana waxaa la yahada jaanibu shay alaqwa shayga dhinaciisa xooggan baa rukni la yidhahdaa isilaaxana waxaa la waa maahiyatu alcibaada allatii tatarakabu minha cibaadadan xaqiiqadeeda waxyaabahay cibaadadan maaragtay ka dhismayso mise maalan waa cibaadada salaada gudaheedii oo kale ama ma dee arkaantu meel kasta arkaantu gashaayo waxaa weeyaan maalan rukuucdii iyo sujuuddii waa xaqiiqadii shayga ayaa la yidhahdaa oo farqiga udhexeeya had iyo gooraale maray ka hadlayaan rukni iyo iyo shardi maxaa u dhexeeya rukniguna waa juzulmaahiya shaygan xaqiiqadiisa juz ka mida weeyaan oo gudaha waa daakhil xaqiiqadiibuu ku dhex jiraa shaygan markaa laga hadlayo waa rukuucdii waa sujuuddii shardiguna waa khaarijun can ilmaahiya shaygan laga hadlayo ee xaqiiqadiisa ayuu khaarij ka yahay oo dee tahaaradii iyo waad soo tahaaro qaadanaysa wakhtiga gelitaankiisa maxaan ku dhahdaa arrimahaas marka waxay yihiin waa khaarij asalaa ay tahaaratu athawb walbadani walmakaan waxyaabahaas oo tahaara marka waxay noqonaysaa inuu khaarij yahay waalruknu juz'u daati wa shardu kharaj wa siiqatun daliiluha fi lmuntahaj waa kii lahaa maraaqiqu marka ruknu juz'u daat daatada shayga ama xaqiiqadiisa juz ka mida weeye shardu shardiguna waa shardu kharaj shardiguse waa ka baxsan yahay oo waa mutaqadim buu salaad wixii ka yahay waa ka horreeya saa farqigaasaa u dhexeeya abcaad marka la yidhaahdo waa jamcu bacdin marka waa istilaaxo waxay uga jeedaan wixii sunnayaashii bay kala qaadeen oo fuqahadu gaar ahaan qolada shaaficiyadu waxay dhahan abcaad iyo hay-aad bay u kala qaadaan sunnayaasha oo wixii lagu kabi karo sujuudu sahwi abcaad bay yidhahdaan wixii sujuudu sahwi lagu kabi karo maxaa la yidhahdaa abcaad baa la yidhahdaa wixii aan sujuudu sahwi lagu kabayn looga baahnayn sujuudu sahwina waxaa la yidhahdaa sunan ama hay-aad halkan sunan buu ka cabiray kitaabada qaarkood fuqahada waxay shaaficiyada ay leeyihiin hay-aad bay yidhahdeen hay-aad arrimaha martaan taqsiimkaana waxba lama bushin karo oo lama odhan karo waa maxay waxaan adeliilma ku yimi waayo ujeeddadu waxa weeyaan in abwaabtii cilmiga laguu soo koobo oo laguu soo fudaydiyo wixii masaa'ilkii sharcigu sheegay adilada kitaabkii sunnaha ku sugnaa baa taqsiim laguu gelinayaa si markaa kooban oo aad u fahanto ayaa markaa tasniifku ku yimi ee wax laysku diidi kara maaha walwasaa'ilu laha axkaamu lmaqaasidna way yidhahdaan marka taas waa intaa waayo weli salaati shuruudun baa u sugnaatay iyo wa arkaanun baa u ahaatay iyo wa abcaadun iyo wa sunanun fa shuruuduhaa salaadda shuruuddeedu amaaniyatun sideed weeye tahaaratu alxadai alawalu ka u horreeyaa tahaaratu alxadai xadadkii oo laga tahaaro qaato oo qofkii musalliga ahaa yacni waa inuu xadad daahir ka yahay xadadkaasi ama ha ahaado asqar ama ha ahaado akbar oo asqarkii ee maxaan ku dhahay waysada waajibinayey iyo akbarkii oo maydhiga waajibinayey mid kastaba ha ahaadee qofkii waa inuu maxaanku dhahdaa shardiga salaadda waxaa ka mida xadad waa in daahir laga yahay maxaa u daliila yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn wain kuntum junuban fataharuu intiiba waa lagu jamciyey ama dee xadiidkii abu hureyra rasuulku u yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fii saxiix bukhaari ku sugan laa yuqbalu salaata laa yaqbalu allahu salaata man axda laa yuqbalu salaat man axda xataa yatawada ama laa tuqbal salaatu man axdaa xataa yatawada hadda cibaaradiis waxay kaa dhiman markaasaa ninbaa wuxuu yidhi reer xadramawt ah mal xadau ya abaa hurayra abu hurayra weli xadidka wariyey xadadku muxuu yahay qaala fusaa'un aw duraad ama waa neefta ama waa kii ka sii weynaa markaa un juz ka mid ah xadadkii ayuu ku jawaabay abu hurayra waayay wannajasi waatahaaratu min annajas najaaso oo laga tahaaro qaato weeye shuruudii oo wixii najaaso ah waa in laga tahaaro qaata najaasadaasi marka maxaa meelaha laga daahirnaya waa xaggee min albadani waalthawbi waalmakaan intaasoo waa in marka ay daahir ka tahay najaaso oo wathiyaabaka fatahir baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala oo kaadidii waa tii lahaa tanazahu min min albawli fa ina caammata cadaaba alqabri minhu waana xadiis saxiixa kaada iska maydho iska duwa iska nadiifiya waayo cadaabaalqabriga intiisa badan waxaa ka timaaddaa maxay caam waxaa la yidhaahdo kaadida booska la nadiifinaya ee meesha aad ku tukanaysay inay daahir tahayna waxaad u deliishanaysaa xadiidkii bawl caraabi ninkii caraabiga ahaa ninkii reer baadiyaha masaajidka intu ku kaajay markay ku qayliyeen uu rasuulku yidhi dacuuhu wahriquu calayhi danuuban min maa fainamaa bucudtum muyasiriina walam tubcasuu mucasiriin bukhaari baa xadiiska wariyey yacnii kushuba wadaanbi ahoo waxa weeyaan kada ayaa ku qaylinaya wadaanbi ah kushuba laydinma soo bixina haataan waxaa laydiin soo saaray inaad diinta fudaydisaanoo muyasiriine niman wax dhibayo oo adkaynaya laydinma soo dirin ayuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waaye wuxuu yidhi wa satru lcawrati cawrada oo la asturo weeye shuruudi oo cawradan waa inuu qofku asturaa markuu tukanayo yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin waa markaa dharkii la qaadanaya weeyaan oo dee nimankii gaalada ahaa waxay sabanasuulkeeda nimankii gaalada ahaa markay tawaafka samaynaya masaajidka soo galaan iyo dee maryahay bay iska tuuri jireen waatii haweenaydu lahayd alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu famaa badaa falaa uxilluhu marka waxaas waxa weeyaan sharciga markaa dee waa joojiyay qaawanaa waxa la yahada tawaaf ama cibaado waa in markaa la xidhaa waxa la yahahdo dharkii waaye waxaa kale oo uu leeyahay ka mid ah oo ka afraad baan filaya waa ka afraad waistiqbaalu lqiblati qibladii oo loo jeesto weeye markaa shuruudi shardiga afraad weeye allah baa wuxuu leey subxaana wa tacala qad naraa taqalluba wajhika fi الsamaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxaydumaa kuntum fawalluu wujuhakum shatra qiblada waa in loo jeestaa oo haddii dee kacbadaad arkaysana waxa weeye cayntii kacbadaad u jeesanaysaa haddii keena jihaadii buu soo abbaaraya waalkhaamisu tashanaadoo shuruudii ka midii ijtinaabu lmanaahi waxyaabihii la reebay ka dheeraanshahooda weeye manaahigii almadkuurati la soo sheegay oo baabkan wixii manaahiya lagu soo sheegay in laga dheeraado ba shardi ka dhiga in laga dheeraado wahiya manaahidaasina alkalaamu hadalkii weeye walaklu cunnadii weeye waalficilu kahiiru ficilkii badnaa weeyaan marka halkan wuxuu isagu sheekhu ka dhigayaa in waxyaabihii layska reebay ee manhiga ahaa in laga dheeraada baa shardiga buu leeyahay oo hadalkii iyo cunnadii iyo ficilkii badnaa waa in laga fogaado ka fogaanshahaas waa shardi qaar marka waxay leeyihiin markaa shardi in lagu magacaabo waxa loo baanee dee mubdilaat bay ahaayeen kuwaasi ka dheeraansho balugkaadii haddii la sameeyo maxay ahaayeen kalaam haddii la yimaada iyo waxaas waa waxyaaba mubdilaat ah marka mubdilaadka in lagu daayo oo maxaan ku dhahdaa dee waxna shuruud marka la helo dee kolli mawaanicina in la waayo iyaduu mar kastaba waa meesha waa imanaysaa iyaduuse halkan dee shar buu ka dhigay waa in laga dheeraado waxyaabihii manaahida ahaa baa shardigii shanaad ah wa macrifatu dukhuuli lwaqti wasaadisu ka lixaad ba iska dheh macrifatu dukhuuli waqti waqtiga gelitaankiisa garashadii weeye walow dannan walow kaanat ilmacrifatu dannan ba ha ahaatee garashadaasi mid danni ahoo maxaanku dhahdaa dee yaqiin ba aan ku dhisnayn ha ahaatee waxa weeyaan waa shardi oo wakhtigu inuu galay waa in la gartaa ile salaad waqti bay leedahay ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquutan awqaaddeedana waa la xadeeyey aqimi asalaata liduluuki shams ilaa gasaqi alleyl wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuudan malku jibriil baa la soo diray oo awqaaddii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh awal iyo aakhirkeediiba meesha u horraysay meesha u dambaysay u sheegay oo maaragtay tujiyey marka in la garanayaa waa sharti le si loo gala salaadii shuruuddeedi bay ka mid tahay waqtiga waa in la gartaa waaye marka wakhtiga waxa lagu garanaya ama maxay noqon kartaa yaqiin iyo hubaal ayay noqon kartaa halabatu dannina waa waa jirta adoo shareecada islaamka ah wax badanoo masaa'ilaba waxaa lagu dhisaa maxay halabatu danni halabatu dannigu markaa wax jira weeyaan halabatu danni yacani danniga raajixa ah ee haalibka ah waxbaa lagu dhisaa oo asmaa binti abibakar waxay leedahay aftarnaa calaa cahdi rasuuli illaahi sala alla alay slam fii yawmin fii yowmi kiimin uma talacat shams maalin ee daruuri ay dunida haysato rabadaana ayaanu afuray markaase qorraxay soo murtiri maxay ku afureen marka hore qalabaddan waxay isu gegeyeen waktigii waxay eegteen lama muuqatee waxbaa meeshii dhacday baa layidhi khalaas laakiin haddana maxaa soo baxay agskeeda marka macnaha waxa weeye sharciga waa lagu dhisaa khalabatu danni masaa'ilka aad baa maaragtay ay ugu socdaan oo saa u sheegay wey sheekhu waalcilmu bifardiyati salaati waaye wasaabicu sow maaha wasaabicu wey ka toddobaadi alcilmu ogaansho weeyaan iyo garasho bifardiyati salaati salaada faradnimadeeda uu qofku markaa cilmi u leeyahy oo garanaya baa iyana shardi ah salaaddu inay farad tahay waad garanaysa wa bikayfiyatihaa iyo walcilmu bikayfiyatihaa kayfiyada loo tukanayo inaad garanaysa iyana waa shardi marka halkaa maxaad ku haysaa siddeeddib waa intaas cilmu bikayfiyatahana waa waa kii siddeedaad walcilmu bifardiyati salaatina waa kii toddobaad famataa akhalla bishardin famataa goorta uu akhalla dhimo bishardin shardi markuu dhimo shardigaasoo minhaa shuruudaha ka mid a batalat isalaatu salaaddii way burtay waa buraysaa salaaddii marka uu shuruudaa wax ka mida uu dhimo ile waa maa yalzamu min cadamihi lcadam walaa yalzamu min wujuudihi wujuudun walaa cadamu lidaati waa dee marka la helo way ka laazimaysa maa yalzamu min wujuudihi alwujuud sixa markaa ka laazimaysa haddii la waayana dee marka waxa weeyaan dee shardiga waxay noqonaysaa inay markaa buriyay salaaddii wuxuu yidhi famataa akhalla markuu dhimo bishardin shardi markuu dhimo oo minhaa shuruudaa ka mid a batalat isalaatu salaaddu way buraysaa marka halkan wuxuu keenayaa tusaalayaal buu keenayaa shuruuddaa ku salaysanoo oo uu leeyahay marka dee waxay noqonaysaa in ay salaaddii burayso marka arrimaha la helo wadalika mil tusaalaho marka wuxuu yaallaa buritaanka an yasbiqahu alxadatu xadadkii inuu soo hormaro ka yimaado fiihaa wa huwa alxaal huwa fiihaa ay fi salaati ku jiro isagoo salaaddi ku jira ayuu xadade neef baa ka soo baxday xun baa yimi walow sahwan sahwiba ha ahaado aw amase tusiibuhu ay an tusiibahu inay asiibtaba weeye najaasatu najaasa ay asiibto najaasadaasoo radbatun qoyan walam yulqi walxaal lam yulqi thawba maradiina aanu tuurin aw amase waxaaba asiibtay najaasatun weeyaanoo yaabisatun engegan ee fa yulqiihaa najaasadiina markaa wuu tuuray biyadihi gacantiisa ayuu ku tuuray aw kummihi bikummihi maradiisa darafkeeda gacantaabuu ku tuuray aw amase takshifu an takshifa alriixu dabayshiiba inay faydo oo kaleba weeye cawratahu cawradiisa ay faydo oo wa tabcudu sutratu wuxuu ku asturnaay markaa dee u xidhnaana uu markaa ka fogaado aw amase yactaqidu an yactaqida inuu caqiidaystaba weeye bacda afcaalihaa afcaasheeda barhkeeda inuu caqiidaysto fardan faradnimo u caqiidaysto wa bacdahaa barhkeedna sunnatan uu caqiidaysto walam yumayizhumaa walxaal lam yumayizhumaa aanu kii faradka ahaa iyo kii sunnaha aanu kala soocin intaa markaa wuxuu tusaale uga dhigayaa su-aalii buritaanka inay burayso oo wuxuu leeyahay haddii isagoo salaaddii ku jira uu markaa dee xadadu ka yimaado waxa weeyaan waa burta laa yaqbal allahu salaata axadukum idaa xadada xataa yatawada'a mar haddii uu xadaday khalaas oo xadadu ka yimi saawiba ha iska ahaato waayahay yacani sabqulxadadkaasi sahwiba haddoon ahaado amase waxaaba ku dhacday nijaaso markaa taasi xadadkay u taallaa tahaaratulxadad baa laga soo hadlay moogtahay takeena waxa weeyaan inay najaaso najaaso qoyan baa ku dhacday maradii isagoo salaaddi ku jira iskamana tuurin markaa ile markaa nijaas hadday kufuushan tahay waa inaad nijaasadii tuurta iska wix iska waxaysaa maradii xaggaa isaga tuurtaa nijaasisnayd waad ka maarantay taasna wuxuu leeyahay ile maxaa maxaa shardigu ahaa dahaaratu thawb soo ma ahayn dee maraduu labisan yahay markaa dahaahir maa waa nijaaso waayahay xoogaa tafsiilkeeda xaggaa hore aynu waxoogaa soo sheeg sheegnay haddii maalan nijaasadu ay yaabisa tahay waxaa ka dhici karta nijaaso yaabisoo engegan ayaaba markaa isaga qudhiisa asiibtadoo ku timi markaasuu intuu gacanta ku qabtay ayuu xaggaa iskaga maguujiyey amase bikumihiyoo kumkii gacanta marka dee gacantan maradan shaarkan gacanta ku jira kum la yidhaha kumka halka gacanta shaarka kusoo jirta marada kusoo jirta weeye kumkii buu ku qabsaday markaasu xagga isaga tuuray wuxuu leeyahay marka ayn kaa tahay xaaladaasi nin xaamilun lilnijaasa nijaasadii xambaarsan oo la xidhiidhsan oo maxaan ku dhahay mukhaaladeeyey bay noqonaysaa nijaaso yaa wuxuu odhan doonaa marka hadduu iska yar ruxruxi lahaadoo si kale isaga tuuri lahaa iyadoo markaa dhib ma leh ixtiraaska oo soo socdaa lakiin mar hadduu mubaasharay nijaasadii dee waxaa weeyaan nin nijaaso xambaartay oo isagoo salaadii ku jira nijaaso haysta ayay taasna macaneedu noqonaysaa way buraysaa buu leeyahay amase dabayl baa intay ku soo dhabatay dee macawiis yar jilicsan buu wato malada dee maaragtay macawiistu xaggay uga turtayba bannaanka markaasuu meelu ka gaadhana maloo tagtayba dabeesha dee xagaagayna ku dhacayso halka kan ayaa maaka inay macawiisaha qaadanayso maydaan arag meesha wax marinayso dabeed xagaagan marka waxa weeye dabayshaas oo kale hadday kusoo dhabato way kala duusho gunti adagna uma haynin oo baashii la cararto marka qaarkood arkaysa xumaa intay kaa qaadtaa la daba cararaya war ii celi ii celi marka taa qudheedu dee waxay noqonaysaa ninkaas salaadii tagtay nin iska ordayo dee wax raracaysan mara raadsaday waayo amase wuxuu ba caqiidaysan yahay marka intaas waa iska waadixoo dee waad ujeeddaa in maaragtay midba meel bay ku socotaa oo taasina dee satru cawlay qaabilaysaa oo dee ninka marada uu ka dhacday kii horena waxay noqonaysaa dee ama tahaaratu toob walbadan oo mankaan bay soo gelaysaa wuxuu kaloo yidhi amase waxa weeyaanba wuxuu caqiidaystay salaadan afcaasheeda qaarna farad inay tahay qaarna inay sunno tahay laakiin ma kala soocin oo dee waxaa la rabaa inuu garanayo qofku bifariidati salaa salaada faradnimadeeda inuu garanayo halkaasi ka baxaysaa buu leeyahy waayahay marka halkaan laqada marku soo celinaya fa mataa khalla markuu dhimo bishardin shardi shardigaasoo minhaa shuruudii ka mida batalat isalaatu salaaddii way burtay weeye wadaalika midlu an yasbiqahu alxadatu xadas inuu ka soo hormaro oo ka yimaado fiihaa walxaal huwa fiihaa salaadda gudaheedu ku sugan yahay baa xadad ka yimi u xadaday walow sahwan sabqigaasi haba ahaado sahwi ha ku yimaado aw amase tusiibahu an tusiibahu inay asiibto weeye najaasatu najaaso najaasadaasoo radbatun qoyan walam yulqi walxaal lam yulqi thawba maradiina ma tuurin aw amase yaabisatun najaase engegan baa ku dhacday oo fa yulqiyahaa markaa najaasadaa u rida biyaddii gacantiisa uu ku tuuro aw amase kummihi ay bikummihi kumkiisa gacanta uu markaa dee marada ah uu ku tuuro aw amase takshifu riixu an takshifa riixu riixdu iyo dabayshu inay faydo cawratahu cawradiisi ay faydo oo wa tabcuda sutratu sutradii iyo maradii markaa dee uu ku asturnaana ay fogaato aw amase yactaqida u caqiidaysto